waxaa igu kalaftay aayadda fasirkeeda markuu bartay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara waquduha nnaasu waalxijaaratu calayhaa malaa-ikatu khilaadun shidaada macalin zahra waa hooyo soomaaliyeed oo si naxariis iyo nafta hurid leh ugu dadaashay baridda qur-aanka kariimka iyadoo muddo shan sano ah si bilaash ah u dhigta dugsi qur-aan oo ku yaala magaalada jowhar waxayna tusaale u tahay dadaalka haweenka soomaaliyeed ee ku taagan horumarinta diinta bulshada iyo mustaqbalka caruurta ujeedka ugu weyn ee macalin zahra ayaa ah in aysan jirin caruur ka harta waxbarashada qur-aanka kaliya sababa dhaqaale awgeed waxayna aaminsan tahay in qur-aanku yahay iftiin iyo hanuun bulsho oo dhan islamarkaana muhiim tahay in caruur kasta helaan fursad ay ku bartaan kitaabka alle waxaa igu dhaliya anigoo gurigeyga joogo ayaan kitaabkeyga keligeyga akhrisanaya maadaama kitaabkeyga keligeyga aan akhrisanaya hal in lama waa laga fiican yahay nafsadeyda aan rabay wehel inaan ku suubsada micnaha hadeen faraaqa aan helo subaxii markiin akhrinayo haddaana qof u meyrinayo dhiirigelina ii tahay anigana kitaabkama dhigaayo waxaan isdhahay niyadeyda aan kula tashtay kitaabkan adiga kor u hayso keligaada akhrisad ma ka fiicneenoo adoo jameeco u yeeshatid saas daraadeedana aan khayliyaan dhahay lacag la-aan weey imaada ilaahay dartiisana dadka wax laga baraa kuna lagama qaata haddana kuma rabo qof alaal qofta ii imaadana waa soo dhaweynaa dugsigana yuunifoona leeyahay waad ujeedaa ilmaha khamiiskooda inuu yahay cambaha dhexda lagu jeexay midabkiisa gabdhaha waa ujeedaa waa jalbaabka inaa masarka hore ugu soo tushtaan jalbaabka i masarkiisa waa iswata waa isku tolan yahay waa kasoo ujeedaa yuunifoomkaasaan ku wadaa maasha allah ikana waa ii tarbiyaysan yihiin gabdhihiina waa ii xijaaban yihiin wiilashiina khamiiskooda iigu jiraan haddana maasha allah niyaanba dhalayba waa dad la subcinayo alifkii waa ka wada baxeen alxamdulilah shukru ilaah baan ka mahad celinaya waxaa ii suurogeliyay ilaahay subxaanahu watacaalaa oo igu soo shubay niydkeyda ilaahay waxaa waaye qof kastaba asigaa tooshka u dhiibaa tooshkii ilaahay kuu dhiibaa adigana meel ku afteynaysaa anigoo jikideyda ku jiro anjeeraday duwanayo kitaabkayga akhrinaya iga soo dhacday in aan dad u naadiyo kitaabkan oo anigana akhriyo ilmahana ay ila akhristaan anigana waan ku xiranahay idaacadda facebooka youtubeka tafsiirna waa dhagaystaa u badnaansha abdalaxaye aan dhagaystaa tafsiirkiisa waxaan ka maqlana ummadda waa usoo gudbiyaa waa noo dhammaatay haddana waa kusii cishto haynaa aad iyo aad bulshada ani nafteeda faa-iida ugu qabaa maskaxdana waa ii furantay danyar danyar ma aha qof oo ii imaadayo maanta ani masaakiinaan ahay cunugan wax ma sii kara waxna ma kusii karay dhahda ma jirta waxay soo raaceen halka kalaamo aniga dhahay qofkii lacag la-aan dugsi rabow tafsiiri qur-aana u akhrinaa xisnulmuslim kulli adkaaraha cunugaada kuu bara io keensadooy markaan naadiina waa laii wada keenay dalabka anigaa lahay ma iika malaha qofka marka asiga kusoo dalbado oo ku dhaha masaakiinaan ahay walaalay ii kaalmay ku dhada maskiin waa dhihi kartaa maohon dada maskiin ahay maba i dhihina anigana masaakiinnimo uma soo aruursanin waxaa u soo aruuriya kalaamullaahi waxaa igu kalaftay aayadda fasirkeeda markuu bartay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara waquduha nnaasu waalxijaaratu calayhaa malaa-ikatu khilaadun shidaada yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad ku darsoontiyaan isdhahay oo wax fahanti wuu anfusakum ahliikum naarana la sheeguhaayo maad ka badbaadisay dadkan macalin zahra waa astaanta dhabta ah ee u heelan samafalka iyo jaceylka diinta waxayna mudan tahay in la taageero la xuso lana dhiirigeliyo si ay u noqoto tusaale wanaagsan oo lagu daydo